tubtay deentay furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين Eh, darsigani wuxuu ku saabsan yahay eh, waxyaabaha mararka qaarkood eh, fahmi darridu ay keento oo ay ka mid tahay qofka haddii xanuunada qaarkood ay ku dhacaan eh, sidii qofka isagoo dembi galay oo kale eh, ama gacantiisa waxaa ku samaystay oo kale in lagu cambaareeyo ama lagu liido ama lagu takooro eh, arrimahaasi iyo diintu maxay ka qabtaa Eh, nabiga sal allahu aleyh wasalam eh, qofka oo la liido ama la la xaqiro eh, guud ahaan wuxuu ka yiri bixasabi imriin min ashar an yaxqira akhaahu lmuslim qofka waxaa shar ugu filan eh, inuu walaalkiisa oo muslim ah eh, inuu xaqiro marka haddii ay cuduradaasi ay dadka ku dhacaan qofka cudurka uu ku dhacay isagoo iskumuna ridin eh, wuxuu u baahan yahay in la garab istaago eh, in mooralka iyo niyadda in loo dhiso nabiga sal allahu aleyh wasalam haddii uu arko qof xanuunsan ama qandhaysan wuxuu dhihi jiray laa ba'sa dahuurun in shaa allah dhib male ilaahay idankiisa daahirnimo unbaad ka qaadaysaa yani dembigaaga ayaa lagu dhaafayaa Eh, marka taas waxay kutusaysaa yani qofka xanuunsan sida uu ugu baahan yahay in loo garab istaago marka cuduradan maalan eh, casriga ah ee hadda dadka ku dhaca ee qofkii ay ku dhacaan eh, iska ilaalinta iyo taxadarka iyo sida dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan iyo sida maalan in yani aan loogu dhowaanin ay tahay iyo waxyaabahaas oo kale sida koroonaha oo kale eh, waa wax loo baahan yahay in la qaato eh, laakiin waxaa meesha ka maqan eh, oo aan la yeeli karin in qofkii looga dhigo wax asaga uu isku riday oo deb oo ama magacyo xunxun loo bixiyo ama maxay ahayde lagu liido ama la yidhahdo qofkan waa qofkii sidaas oo kale ahaa ama loo arko eh, cudurkani inuu keenay eh, ciqaab qofkan lagu ciqaabay oo sidii asaga oo dadka ka duwan marka cuduradan dhacaayana ogaada yani dadka markay ku dhacayaan eh, dembi dhaaf way u yihiin qofka muminka ah waxay u yihiin ikhtibaar iyo sabirkiisa oo la fiirinayo yani cudur qof ku dhacay laguma ceebeyn karo Eh, qur'aanka waad aragteen eh, nabiyullaahi eh, ayub calayhi salaam eh, intuu xanuunsaday eh, xanuunkiisa uu ku sabray sideed iyo toban sana uu xanuunsanaa saas ay tahay marka haddana waan xanuunsanahay iyo eed sheegasho muuna lahayn wuxuu ku qanacsanaa kuna sabirsanaa markuu ilaahay baryaayeyna wuxuu rabbi innii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin ilaahu dhib ayaa i taabtay waadna naxariis badan tahay ilaahayow macnaa ee iga qaad naxariistaada iyo iga qaad marka qofka xanuunsanna inuu ducaysto ila ilaahu dhib baa i gaaray waan xanuunsanahay ilaahu dhibka iga qaad qofka kalena sidaas si lamid asna uu duceeyo oo waa sida loo jideeyeyba adkaarta aad aragteen iyo macfuuraadka soo arooray ee qofku markuu xanuunsado yani ducada loogu akrinaayo oo intii loo tago loo loo soo duceeyo oo laleeyahay ilaahay ha kaa qaada dhibkan allaahuma rabbi nnaas idhab ilba'sa ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uk shifaan laa yuqaadiru saqman marka ducadaas loo ducaynaayo waa bulsho isku xiran oo dareen wadaagaysa qofka markii uu dhibaato ay ku dhacdo iyo markuu ayna dhibaato ayna ku dhicin eh, wuxuu aad usii jilicsan yahay oo uu u nugul yahay marka uu xanuun iyo uu ku dhaco markaas wuxuu u baahan yahay marka in la garab siiyo eh, in niyada loo dhiso eh, in yani la dhaqaaleeyo eh, in xanuunka lala qaybsado lala wadaago loo muujiyo sida looga xun yahay ama xanuunka sida uu qabtay yani oo kaas ayaa loo baahan yahay laakiin in sidii qof dembiila oo kale yani dembi uu galay looga dhigo macnaha taas waxay noqonaysaa qof yani qadarta ilaahay lagu eedaynayo oo laleeyahay ilaahay muxuu dembi eh, cudurkan muxuu kuugu riday macnaha taasi marka waa meesha ma taalo oo qofkii laga dhigo yani qof yani arrintaas iyada ah yani wax isaga u gaar ah qofka maanta fayow asaga inuu fayoobaan doono lama ogo midka xa- eh, xanuunsanna inuu saa u xanuunsanaayan lama ogo saasaa nabi sal ly slam wuxuu yihi laa tudhir ishamaatata liakhiik qofka walaalkaa ah ha u muujinin yani inaad ku ku faraxsan tahay dhibka gaaray waxaa dhici karta ilaahay inuu asaga u naxariisto adiga uu kugu ibtileeyo ama adiga uu kugu imtixaamo ayaa dhici karta marka ummadeenna waxaa looga baahan yahay waa ummad islaam ah islaamkuna guud ahaan wuxuu ina amrayaa inaan isu naxariisanno eh, inaan isqadarino inaan hadallo macmacaan isdhahno walkelimatu tayiba sadaqa kelimada wanaagsan ajriya xasanaad ayaa laga helayaa soomaalida waxay ku mahmaahaan eh, sidee tahay waxba kaama qaadee laakiin qalbigay u roon tahay marka qofkii xanuunsanaa sidee tahay markii laleeyahay eh, qofkii xanuunkii kama qaadaysa adugu Eh, laakiin in aad la tacaadufsan tahay oo walaalka aad garab taagan tahay oo aad ka xun tahay cudurka haya ayay kutusaysaa marka qalbiga ayay u roon tahay laakiin haddii qofkii qalbiga laga jebiyo oo la midabtakooro oo la faquuqo oo la yaso taasi waxay noqonaysaa dembi weyn in lagu dhacayo marka hala iska ilaaliyo hala isu naxariisto qofkii dhibaato ay soo gaarto xanuun ahna ha loo duceeyo ilaah inuu dhibaatada ka qaado sidaas ayay diinteennuna faraysaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wayaa tubtay deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga teginay